madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftigaran yaa qaabil wafduu soo gaamiyay wasiirka wasaarada tamarta iyo kheyraadka biyo xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac taqal cabaas oo qeyb ku hayin wafdu ku socda mashaariicda hay-adda i o m soomaaliya iyo ku-fuliyaasa wasiirka wasaarada tamarta iyo kheyraadka biyo xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdisheeya madaxweynaha dowlada koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed laftigaran la wadaagay socdaalsha magaalada baydhabo iniyeeta sida wasaarada tamarta iyo biyo koonfur galbeed soomaaliya lanka wareejin lahay mashruuc biyogelinta baydhabo kulanka madaxweynaha weyba ku heliyahay xubno ku tirsan golo wasiirada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed kulanka kureed wasiirka wasaarada tamarta iyo biyo koonfur galbeed soomaaliya mudane ciimaan cali cabdi iimango iyo warbaahintan faahfaahiyay kulankiiy weliba ujeedada wafdiga baydhabo ankooye bismi illaahi raxmaan raxiim geekoayata tomii sideedii bili lamaad laba kun labaatan iyo afar wayba ilaahay idin suurta geliyey inan mashruucii oo sideed san ha socday oo hay mashruucii biyo ankuweynay koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo oo geekanani wareeji mad nkoreyta way baa mahad ansugunaatay ilaahay subxaana wa tacaala taan lamaad madaxweyne cabdiasiis oo isuna markas ku gohontay inay bulshada oo isu madaxweynaha ay inay markasta buwal liinqowda sidii horumari faday si deegaanada kale steydyada kale laku horumarsi lahay oo markastaba oo taladaas hajeedaya madi hogaanka suuban oo macnaha oo daacad madi hayn mashruuca macnaha mahirgalafan wayba eed aan ka mahadnagay madaxweynaha mahadal saddexaad wayba aan ka mahadnaqaana hay-adda laraw i o m oo barnaamijkan yaan nin suurta geliyadi oo implementationka lahayti oo ilaa waqtigan dareeray may kale aan mahadnaqay aan ka mahadnaqay fadayon african development bank oo isuna mashruuc maalgeliyey oo isuna juhdi badanka bi geeka oo bila tomise debeli lamaad laba kun labaatan afart wayba la wareegnay mashruucii oo sideed san ha socday oo bigelinta baydhowhay insha allahu wayna deegaanadan ama gaar ahaan baydhawo bulshada ka nool aan kamahad ka dhiirigeliyey ama hanjeediyey waxyaabo badan ayaa bi badan waqti badan waybaa laku awaaday bilaani magaalada baydhabo ku jirta laku bilaabo sacdan wayba insha allahu dowladdiin oo madaxweyne cabdiasiis hogaan ay diyaar siin kuweelay biyo waaban dhammaadan insha allahu wayna rajeyn haddii ilaahay ini magaaladii biyo isla hadeersi wayna siin ku ballan qaadan haddii ilaahay er maamulhaan an oo ka hadalaw wakiilna ku ahaa geebta biyo madaxweyne cabdiasiis ini magaaladan insha allahu waqti dhow biyogelin lakasoo bigor lakasoo bidoon waan wayseyn ballan qaadan ini biyo raqiis eh oo waan anguhaan oo waan nadiif eh lankastana haladoon si isin la socotaana biyo waa noolala boqolkiiba boqolu haddii ilaahay roon insha allahu wal ama biyo nagatoy ama koronto nagatoy biloon bilahani wajahan wayba reer baydhow dadkan bulshada deegaanka ka nool aan ballan qaadane ini koronto raqiis eh oo nadiif eh oo deegaanka ina nadiifan eh caafimaad qabta iyo biisaas oo kale insha allahu yaa dowladdiin siin diyaaradii haddii ilaahay roona waqti dhowna hasiin insha allah waan arki doontaa faa'iidaas isigin wayba dhasiin ku rajeeyay ini hantidaas oo ilaahay siinsay oo dowladdiinna ka shagayti ini isigna macnaha xafadataan oo galanta ka haystaan haddii ilaahay er sida qorshaguusay dowladda koonfur galbeed iyo wada mashruuc biyogelin eh oo dhammaan magaalada baydhabo la sew biyogasayt oo wasaaradii sheegtay iniyo ayn biyo nadiif eh oo raqiis eh